إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ku dhowaad shan iyo labaatan xubnood oo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo ka dhacay degmada kaxda ee magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro isugu jira dhabagal iyo qaraxyo waxay ka fuliyeen gobollada baay iyo bakool dowladda maraykanka iyo ingiriiska ayaa mar kale soo saaray digniino la xiriira suurtagalnimada afduub iyo weeraro xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliso gudaha dalka kenya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay inay iyagu yihiin dembiilayaal soo abaabula falal dembiiladyada dadweynaha magaalada garowe ayaa ku baaqay in magaaladaas laga saaro etoobiyaanka aad u soo galay magaaladaas dab khasaare hantiyadeed geystay ayaa ka kacay xaafad ka tirsan degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ku dhowaad shan iyo labaatan xubnood oo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo ka dhacay degmada kaxda ee magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa qaraxyo khasaare badan geystay oo shalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya qaraxyadan ayaa gelinkii dambe ee maalintii shalay ka dhacay qaybo ka mid ah degmada kaxda ee gobolka banaadir kuwaas oo lala eegtay xubno ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka qaraxyada ayaa si gaar ah uga dhacay goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen askar iyo saraakiil isugu jira sirdoonka iyo ciidamada dowladda federaalka waxaana ka dhashay waxyeelo kala duwan inta la xaqiijiyey waxaa qaraxyadan ku dhintay sideed xubnood oo ka tirsan dowladda federaalka halka ay ku dhaawacmeen lix iyo toban kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadan ciidamada dowladda federaalka ah ayaa muqdisho iyo duleedkeeda waxaa ku ugaarsada ciidamada xarakada mujaahidiinta kuwaas oo sababay inay mar walba qaraxyo iyo weeraro ay la kulmaan markay bannaanka uga soo baxaan salagyada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro isugu jira dhabagal iyo qaraxyo waxay ka fuliyeen gobollada baay iyo bakool sakariya cumar ayaa ka waramaya weeraradan oo ahaa kuwo qorshaysan ayaa waxaa fuliyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar jidgal ah u dhigeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed oo ka soo ambabaxay magaalada baydhabo islamarkaana kuu sii jeeday deegaanka goofogaduuda burey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka baay ayaa weerarkan dhabagalka ah waxay u dhigeen ciidamada maamulka koonfur galbeed kuwaas oo ka soo baxay magaalada baydhabo kuna sii jeeday deegaanka goofogaduuda buurey waxaana weerarkan ciidanka maamulka koonfur galbeed looga dilay sargaal iyo askari lagu kala magacaabi jiray saciid maxamed nuur geeddi oo ahaa sargaal abaanduulo ah iyo buraale madkuus oo ahaa askari ka tirsan ciidanka maamulka koonfur galbeed halka sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee fuliyey weerarkan ay ku soo furteen laba qori akey afartan iyo toddoba ah iyo booshashkooda isla gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar qarax ah la eegteen saldhig ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku lahaayeen xaafadda jiirgaroob ee magaalada baydhabo iyadoona dhawaqa qaraxaasi si weyn looga maqlay magaalada baydhabo iyo nawaaxigeeda sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday xerada ciidamada maamulka koonfur galbeed ee iidow dhigaal ee magaalada baydhabo daafiicda iyo dhawaqa rasaasta ay labada dhinac isku wedaarsanayeen ayaa si weyn looga maqlayay gudaha magaalada baydhabo iyo deegaanada ka agdhow gobolka bokool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday saldhigga ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajid weerarkan oo muddo socday ayaa waxaa la rumaysan yahay in khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka koonfur galbeed ee ku sugnaa saldhigga degmada walow aanan helin tafaasiil rasmi ah oo ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkani ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolada baay iyo bakool ayaa waxa ay sii xoojiyeen howlgallada lagu beegsanayo ciidamada shisheeyaha iyo kaaliyaashooda soomaalida ah waxaana howlgalladan ay qayb ka noqonayaan kuwa sida joogtada ah ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaga fulinayaan gobolada baay iyo bakool islamarkaana lagu beegsanayo ciidamada shisheeye ee ku sugan qaybo ka mid ah goboladaasi iyo kuwa soomaalida ee caratuurka u ah dowladda maraykanka iyo ingiriiska ayaa mar kale soo saaray digniino la xiriira suurtagalnimada ah afduub iyo weeraro xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliso gudaha waddanka kenya faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali warbaahinta reer galbeedka ayaa si weyn u falanqaynaya war ka soo baxay safaaradaha dowladaha maraykanka iyo ingiriiska oo tilmaamaya inuu jiro habacasanaan amniyo weeraro ay fulin karaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka kenya war-saxaafadeedka kasoo baxay qunsuliyadaha ingiriiska iyo maraykanka ayaa muwaadiniintooda loogu baaqay inay muujiyaan feejignaan dheeraad ah sidoo kale waxa ay ugu baaqeen inaysan tegi karin meelaha isu imaatinka ah goobaha ay ku badan yihiin dadka reer galbeedka iyo dalxiisayaasha ayaa si gaara loo sheegay in laga cabsi qabo inay martigeliyaan weeraro waaweyn oo ay jaaniib badan ku daataan iyo howlgallo afduub ah oo ciidamada gaarka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab fuliyaan sida warka loo dhigay bayaanka ay soo saareen safaaradaha britain iyo washington ayaa laga dareemayey baqdin iyo isdardar xooggan safaaradaha maraykanka iyo ingiriiska ayaa intaasi ku daray in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay beegsan karaan hoteelada safaaradaha maqaayadaha kiniisadaha iyo saldhigyada ciidamada booliiska durbadiiba dalxiisayaasha reer galbeedka sida dowladaha maraykanka iyo ingiriiska iyo kuwo kale ayaa markii ay maqleen digniinta ka soo baxday maraykanka iyo ingiriiska isaga cararay iyaga wadnaha farta ku haya dalka kenya intii kale ee soo hartay waxaa lagu daabulay diyaarado ka kala socda wadamada muwaadiniintooda ka jooga waddanka kenya waddanka kenya ee dhaca qaaradda afrika waxaa si heersaraa uga howlgala ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka kenya iyo dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya marar badan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo waaweyn oo fariid ah oo ay ku fashilmeen inay ogaadaan laamaha kala duwan ee dowladda kenya ayaa ka dhacay gudaha dalkaas waxaana tusaale loo soo qaadan karaa weeraradii wastigeed iyo fourtiin riverside oo ciidamo dhaftuuturyaal ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gudaha u galeen goobahaas oo ammaankooda si weyn u sugaan ciidamada dowladda kenya markii ay dhaceen weeraradaas dowladda kenya ayaa waxaa dul hoganayay ceebo waaweyn oo ay ku dhaliilayeen dowladaha reer galbeedka ee dacmiya kenya oo ah inay ka adkaan weysay amniga dalkeeda xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo xiriir leh ururweynaha jihaadiga ah alqaacida ee ku kala firsan dunida islaamka kuwaas oo u xusul duubaya sidii dhulalka muslimiinta ay uga dulqaadi lahaayeen heeryada gumaysiga iyo fidinta diinta suuban ee islaamka xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay inay iyagu yihiin dembiilayaal soo abaabula falaldembiyeedyada muxsin xasan ayaa ka warramaya maalintii shalay ahayd iyadoo la jooga mid ka mid ah kalfadhiyada aan dhammaadka lahayn ee ay had iyo jeer yeeshaan xildhibaanada labada aqal ee dowladda federaalka warbaahintuna xaadir tahay ayaa waxaa goobtan laga soo diiwaangeliyey war ka duwan kuwii lagu bartay xildhibaanada ee ay caadeysteen codbaahiyahan ay caanka kaga noqdeen tiro xildhibaanno ah oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa golahooda ka hor sheegtay in ay yihiin dembiilayaal soo abaabula falal guracan iyo in ay iyagu yihiin cidda rasmiga ah ee ka dambaysa falalka dembiyada ah ee dalka ka dhacaya xildhibaanad haweenay ah islamarkaana lagu magacaabo sareedo ayaa xilli ay ka hadlaysay kulan ay iskugu yimaadeen koox xildhibaanno ah kaasi oo sida la sheegay looga doodayay xeer lagu tilmaamay in looga hortegayo dembiyada ayay carabka ku dhufatay xaqiiqadooda rasmiga ah iyo siday u kala qoqobayaan bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed waxay sheegtay in dowladda federaalka ay iyadu taageerto falal dembiyeedyada dadka dembiyada geestana ay difaacdo sidaasi darteed aanay u habbooneen inay ka hadlaan amaba ka doodaan falal dembiyeedyada dalka ka dhacaya marka waxbaad keenaysaan wax macnolena uma jeedo sharcigana waa la diiday wax aan ka hadli karno runta markaan sheego maanta oo dalkeena oo hadda haayo ma laha laakiin annaga dembiyada abaabulay maalin kastaanba abaabulnaayo dembiaan ka hadli karnaa maalin ilaahay keena abaabulnaa dalkaana kulligiis waxaa laga dhigay dembiye abaabula dadka wax soo dilo kow gudaheena oo wax dilo waa lagu taageerayaa oo waa lala rabaayo bannaankaasay taagan yihiin gabdhaa la dilay intaasoo dadaa la dilay hadda ilmihiyaa mataqaanaa barakacyaasha ilmahooda bariishadaa lagala wada baxaayaa annaga madaxka noolaan nahay
si kastaba ha ahaatee ma ahan markan kolkii ugu horreysay ee la arko xildhibaanno xaqiiqada la jahraya weliba iyagoo falalkii ay cambaareenayeen faraha kula jira arrintan ayaana ah mid yoolkeedu yahay keliya in ummadda tacaatuf looga raadsado si markaasi looga meelmarsado dana guracan tani ayaana meesha ka sii baxayso waayo ummadda soomaaliyeed ayaa taqriiban kala fahantay xaqiiqada iyo boor isku qarinta dadweynaha magaalada garowe ayaa ku baaqay in magaaladaas laga saaro etoobiyaan aad u soo galay faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan badar bulshada ku dhaqan magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal islamarkaana ah magaalada uu xarunta ka dhigtay maamulka isku magacaabay puntland ayaa si cad u sheegay in deegaanadooda iyo guud ahaan dalka laga saara dadka ethoobiyaanka ah dadka shacabka ee ku nool magaalada garowe gaar ahaan haweenka ayaa waxay sheegeen inay dadka ethoobiyaanka ah magaalada ku hayaan dhibaatooyin fara badan oo aan loo dulqaadan karin waxayna coddeer ku sheegeen in sidan u dhaqsiimaha badan dadka ethoobiyaanka ah magaalada looga saaro haweenkani dalbaday in dadka ethoobiyaanka laga saaro magaalada garowe ayaa waxay tibaaxeen dadka ethoobiyaanka ee soo galaya magaalada ay yihiin qoysas ka kooban dumar carruur iyo ragooda ayna dhibaato kala duwan ku hayaan dadka shacabka ah haweenkan ayaa waxay sidoo kale sheegeen in haddii dadka ethoobiyaanka uu maamulka magaalada ka saari waayo ay iyaga saari doonaan islamarkaana ay gacmahooda ula tegi doonaan
naga saara ma rabno etoobiya ma rabno ma doonayno ma doonayno ma doonayno dalkayaga lama doonayno etoobiyaan etoobiyaankana laga saaro si deg degana ha noola saaro naga saara ma rabno etoobiya inna laga saara baanu doonaynaa si sharaf leh oo aan xumaani ku jirin in dalkaa loogu celiyo dadkaa dalkiisa loogu celiyo annagana dhibaataynu dowladdana waxaan ka codsanaynaa si degdega dadkaa nooga saaraanin oo naga celiyaanin hadday saari waayaan annagaa saarayna gacan iyo baan faraanu ula tegaynaa fara kulu bay nagu hayaan hanala ka qabto durwaagiibaa cunay haadkara wax ka dharge bajeedaana dalkeenna inay u haraan bay rabaan naagihii bay wadaan nimankii bay wadaan carruurtii bay wadaan odayaashii bay wadaan wiilashii bay wadaan xaggee u jeedaan idinku maxaa idinka siiya maxaa idinka siiya naga saara ma rabno etoobiya dad aad u fara badan oo shacab etoobiyaan ah ayaa ku soo qulqulaya magaalooyin badan oo ku yaala waddankani soomaaliya iyagoona halkaasi ka abuuraya maasaad fara badan iyo akhlaaq xumo daran waxaana sidoo kale magaalooyinka ay yimaadaan laga dareemaa nadaafad xumo baasan dhowaana ayeen ahayd markii uu maamulka abiy axmed dadka ethoobiyaanka ee ku nool magaalada garowe ugu baaqay in halkaas ay iskaga soo baxaan maamulka puntlandna uu ku amray in dadkaas ay soo samata bixiyaan oo ay gaadiid soo saaraan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dab khasaare hantiyadeed geystay ayaa ka kacay xaafad ka tirsan degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho mubaarag cumar ayaa ka warramaya dabkan oo ahaa mid aad u xoogan islamarkaana waxa uu ka kacay degmada dharkinley ee magaalada muqdisho kaas oo geystay khasaare kala duwan dabkan ka kacay xaafad ka tirsan degmada dharkinley ayaa geystay khasaaro hantiyeed sidoo kale dabkan ayaa waxa uu basbeeliyey goobo ganacsi oo ka agdhabaa goobta uu dab ka kacay maamulka degmada dharkinley oo dhowr tilaaba u jira halka uu dab ka kacay ayaa lagu eedeeyey inuusan wax gurmad a u samayn dadka rayidka ah qaar ka mid ah milkiilayaasha xarumaha gubtay ayaa ka warbixiyey khasaaraha soo gaaray iyagoona eedeen u jeediyey dowladda federaalka waa kuwan iyagoo ka hadlayay arrimahaas khasaarahaas waxaan ku leeyahay dukaankan oo toddobiiyo toban sano ii furnaa oo aan caaba hal hantiya oo iyo nus doolara uusan iiga badbaadin xitaa buuggii deenta iigu qorneed oo aan raadsan lahaa xitaa aysan ii badbaadin ani degmada waxay ii jirtaa labaatan tilaabay ii jirtaa hal gurmadna aana ka helin waxaan iga gubtay koow dukaan labo saddex afar shan lix dukaanaa gubtay meesha khasaaro badanaa ka dhacday waxaa ku baaba'een dhar waxaa ku baaba'een qudarad waxaa ku baaba'een sharkhaaman meeshanaa naga gubtay dowladda waxaa u baaqaya waxaa ka rabnan ma lahan ma fahamte waxna ma laga helaya canshuur waa naga qadan wax kasta shati waa noo dhiban dad bilaadanka waa ku dhiban waxna u qabanayna ma lahan degmadana u soo res degmadan dharkeeli u soo res wixii haasan ma lahan ma fahamte waxay hadda u qaboos ma lahan degmadan degmadan waxaa waa musuq maasuq baahsan waay gadoomiyina ma lahan waxna ma lahan waxaa isku dhex yaacad waay dhan ma fahamte degdimis ma lahan degdimis waxaa la leeyahay suuq xoolo soo socdaa wuxuu soo socdaa laay waxaa waaye waxay soo marooyay axmed weyne oo soo marooya shacabka dhaayin waa wana way maa diideen hataa waxaa waaye markii oo waxay imaanayeen shacabkii oo waxna oo damiyan oo dhulk labada dhigay ay imaadeen waxay dhaheen waxaa qaban leeya karawan mahine waxaad noo hayaan malahan baad waxay noo qabteen malaha si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ku soo badanaya dabka kacaya xaafadaha iyo xarumaha ganacsiga dhowaan ayaed markii sidan oo kale dib uu kaga kacay degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho kaasoo geystay khasaaro kala duwan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga naga intaa